waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali
runtii arrintan waxaan isku dayno sanadkii hore ee dhalinyaro ii yimid oo yiri waxaan jecelnahay inaan wadankii aadno marka iyagaan la shaqeeyo oo waxaa noo suurta gashay inaan kaxeeno dhalinyaro gaaraysa ilaa iyo labaatan aan u kaxeynay puntland iyo somaliland marka taasaa noo fududeysay in aan sanadkan tirada ay ka bataan tiradii hore arrintana noo noo sahlnaato inaan koox adagna soo kaxeeno marka ay waalidiintiina nagu raacaan marka runtii waa arrin aan muddo kasoo shaqeynay sideed bilood ah dhalinyarada badankoodii waa shaqeeyaan dad shaqeeya ay u badan yihiin lacago iyaa iska bixiyey qaarkan aan iska bixinna waalidiintooda ka bixiyay lacagta qarashka ay kusoo baxeen waa barnaamij runtii aada aan ugu farxay siday u hergelaa sida loo horgeliya waalidiinta noo saaciideen noo garab istaageen runtii waa arrintaasaa keentay barnaamijkan inuu hirgelo waalidiinta iyo dhalinyarada oo isfahmay kasakow dhalinyaradaas da-da yar eed kaxaysay guddi xoog leh ayaad ku baxdeen sida igu maqaalaha ah tiradiinu intay ka kooban tahay
sanadkan tiro waxaan kusoo baxnay sideed iyo soddon tiro gaaraysa maamulkana waa dad waaweyn oo mas-uulaan la socdo sida coojka hore u wareysatay iyo iyo ibrahim bafo oo isagana sanadkan iga saaciiday dhinaca maamulka waxaa nala socda nin yidhaha saciid faarax shirwacad madaale loo yaqaan marka iyo yar kaloo mahad isagana mas-uul ah ibrahim marka maamulkana waa waxaan gaarayna ilaa iyo todoba qofood inta kale waa cayaartooy iyo dhowr dhalinyaro kaloo iyagana noo soo raacay inay saacidaan cayaartooyda dhinaca hadday dhaawac gaaro iyo arrimaha kale biyihii wixii garoonka markii la gelaayo marka waxaan nahay koox dhan oo runtii oo kusoo talagalay inaan xitaa ciyaaraha aan badino marka cayaartooy tiro badan waa waa soo kaxeeno marka aan muqdisho kusoo ciyaarnay gobolada haddana qaar badan noo dhima marka waa gartay hoggaankaas jaaliyadda ood adigu aada kaxaysay dhalinyaradan iyo guddidaadaas waxaad ku guulaysateen inaad qaadataan kooxdii ugu horreysay ee ciyaaraha qaraxyadii ugu dambeeyeena ugu dhibka badnaa taariikhda soomaalida dadkii ku dhiiraday ee tagay inaad noqoteen oo weliba ciyaar u tegey kuna soo jeediyey indhaha jaaliyadda iyo shacabka iyo caalamka kaleetaba arrintaasee gudaha looga soo dhoweeyey runtii dadka gudaha soomaaliya jooga khaasatan dadka muqdisho ku nool markaan u tagnay aada iyo aad ay ugu farxeen maamulka gobolka banaadirna aada ugu farxay waa isaga casuumaada noo fidiyay marka horeba waxa ay mucjiso ku noqotay dhalinyaro intaa leeg oo ka yimid australia oo usoo ku dhiirooday inay waddankooda yimaadaan haddana og dhacdadii dhacday ee afar iyo tobankii octoober marka taas waxay bedeshay jabigii magaalada muqdisho oo dhan sida waxay noo soo dhaweeyeen aan aan aan la koobi karin runtii farxad weyn ku jirto xitaa ilaa aan madaxweynihii la kulanno runtii waxay noqotay tusaale lagu daydo ee dhalinyarada ka timid australia runtii australiana waxaan usoo jiidnay sharaf aada u weyn maanta jaariidaha caalamka kale canada maraykanka iyo ingiriiska waxay isku dayayeen inay arrintaas oo kala sameeyaan
dhalinyaradii halkan ka tagtay madaxweynihii soomaaliya oo madaxweynahoodiia oy la fadhiisteen maxay oga dhignayd iyagoo weligood aan ku xisaabtamin inay madaxweynahooda arkayaan
runtii waay waxay ku noqotay arrin aada u farxad weyn runtii sharafta iyo loo muujiyay in madaxweynihii waddanka la kulmaan si gaar ah oo weli gurigiisa ay kula kulmaan oo uu barnaamij ilaa iyo saacad ku dhow uu u sameeyey markii hore wuxuu damacsanaa inuu inuu la casheeyo cashadii suurtageli weyso waato habeenkan ciyaaraa jirteen habeen la ciyaaraya magaalada muqdisho marka taasaa keentay in uu yidhaahdo galabtii iyo imaado waa shaah iyo waxyaalo kalean la cadnay laakiin wuxuu ula sheekaystay ula hadlay dhalinyarada wuxuu weydiiyey su-aala waxbarashadoodii qof kastoo isagaa u sheegay wuxuu bartay wuxuu qabtay wuxuu la yaabay dhalinyarada inay dhammaantoodii wax bartaan jaamacada dhigtaan qaarkood qaarkood ay shaqeeyaan taasaa waxay ku dhalisay mucjiso oo aan markaan u sheegan dhalinyara iyagaa lacagtooda lasoo baxo oo yimid wadanka inay ciyaaraan inay dadkooda soo dhexgalaanna u yimid waxay ku noqotay madaxweynaha arrin aad fajac oo yiri waa aadaan ugu faraxsanahay waxaad samayseen runtii waxaana farxsanahay yani hogaanka aad u muujiseen soomaalida khubaha joogto dhalinyaradu markii ay tageen gudaha ciyaaraha markii ay galeen oo ay hoteelada seexadkeeda iyo bulshada dhex socodkeeda iyo siday oola qabsadeen duruufihii ka jiray gudaha ay laga yaabo inaynan wax badan aynan aada u soo arkin
aada muqdisho intaan joognay dhaqdhaqaaqa muqdisho wuu iska yaraa de waa garan kartaa xaaladaha ka jiro nabadgelyada hotel fiican oo aada u wanaagsan aan degeneen oo securitygiisna aada u fiicna runtii garoonkana aad aan aan u aan u lugeyn karna xitaa noo jiray shan shan daqiiqadood runtii waxaasoo dhan iyagaa marka hore programkaa sameeyay ku talagalay inay ma dejiyaan meel garoonkii u dhow xeebta liida u dhow hadaan u baahano inaan liida aadno marka barnaamijka aada loogu soo shaqeeyay ahayd marka horeba gobolka banaadir ku talagalay kharash badana kaga baxay inaan xaqa u noolaano dhalinyarada waa loo kaxeyn jiray magaalada laakiin waxaa badanaa mar ay casho loo kaxeeyay mar ay xeebta liida aadaan iyo mar ay jasiira aadaan markaan intay baxayan marwal waxaa la socday maamul waxaa la socday dad nabadgelyadooda ka warhaya marka ma jirin dhaqdhaqaaq sida hadeer magaalooyinka kale markaan nimaad xooga ay u helaan fasaxyo ay ku dhaqdhaqaaqaan laakiin muqdisho intay joogaan wuxuu ahaa barnaamij barnaamij loogu talagalay meeshay aadayn lowga
waxaa waxaan arkayay idinkoo ciyaaray habeen oo muqdisho ay muddo malaha aynan habeen ciyaar la isugu imanin inaad habeen ciyaartaan oo shacabkii muqdisho ee cabsidu ay ugu dambeysay ama qaraxyada dhegtooda weli ka sii yeerayeen ay bannaanka u soo baxaan habeenna la ciyaaro idinkana maxay naga dhignayd shacabka aad u tagteen martida u haydna maxay uga dhignayd runtii waa muddo soddon sana waa markii markii labaad habeen lagu qabto ciyaar magaalada muqdisho tani waxaa ka horeysay midii ay cayaarihii degmooyinka ay gobolada waaberi degmada waaberi ay ay koob ku qaaday ciyaartaas habeen la ciyaaray ay marka annagana waxay noo noo noo noo ballan qaadeen inay yani ciyaartii ugu dambeysa habeen ka dhigaan waana suurta gashay runtii shucuurta shicibka aaday u sareysay dad badanaana kasoo qeybgala ciyaarta caalamka oo dhanna waxa waye waxaa loo daawanaya life universal t v tviyada dhan u ka baxayo shucuurta magaalada muqdisho waxay ka bedeshay wax weyn marka waxay tusinaysaa yani in isbedel ka dhacay waddanka gudihiisa yani muqdishona ay rajo leedahay mustaqbalka inuu soo laabto marka sababtaasaan loo sameeyan habeen la ciyaaro oo ayuka siiyo magaalada nabadgelyada ka jirta
ugu dambeyntii tegitaankiinan weji kale iyo ballan kale oo inagu furtay ma jirtaa oo ku saabsan ama inagu dhiirigelisay inaad mar kale soo noqon kartaan maadaama od hadda aad idinku jidkan bilowdeen ha way jirtaa de arrintaa madaxweynahan waan kala hadalnay nink guddoomiyaha gobolka banaadir lagu ballan qaaday wuxuu yihi hadda wixii ka dambeeya waxaan sameynayna wax la yidhaahdo somali week inay kooxo ka tirsan hurba joogta ay kasoo qeyb galaan ciyaaro lagu qabanayo magaalada muqdisho sanad kasta marka haddeer waxay sameynayaan guddi arrintaa ka shaqeeya marka guddigaas hawsha u hergoyi doona waxaan filaya in ay qaarad kasta ay ka keeni doonaan koox marka afarta qaaradood shanta qaarad oo caalamka jiro ay kooxo ka imaan doonaan laakiin ay u badan tahay in australia maraykanka iyo yurub ay kooxaha hadeer ay marka hore ay ku bilaabi doonaan marka taasaa la ballan qaaday sanadka soo socdo labada kun iyo sideed iyo tobanka cayaaraha muqdisho lagu qabto somaali week
ugu dambeynta codka jaaliyadda adoo ku hadlaya muqdishona jooga shacabka melbourne ku ogaa inaad baxday kana kaana dhursugaya iyo waalidiintii caruurta dhalay maxaad hal minute maxaad u sheegaysaa waalidiintu ay ku mahadsan yihiin amaanada ay nagu aamineen caruurtoodii runtii taa aan dhiirigelisay way ku mahadsan yihiin maalin kasta wayna soo xirina waa ogyihiin xaaladan kusugan nahay wax dhibaataan qabna ma jiro wadanka waxa waaye waa waa amaan meel kastaan joogno wax amaana ka jira dad soomaaliya jooga dad soomaaliya wanaagsanaa jooga aada noo soo dhaweey noo sharfay hadeer puntland aan kusugan nahay runtii boosaaso dadka waa dad wanaagsan aaday noo soo dhaweeyeen dad sharaf badanaad jooga way ku mahadsan yihiin marka runtii dad shicibka soomaaliya meel kastoo ay degan yihin waa dad aada u wanaagsan runtii soo dhaweyntan ku fiican
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali